habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaani waa raadiyaha dalsana kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka habeen dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal qorshaysan oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab somalilan oo mar kale ku celisay dhaqangelinta xabad joojin hal dhinaca xilli ay burburtay xabad joojintii hore ee horey u dhawaaqday xukuumadda somalilan hogaanka gobolada s s c oo ka hadlay xaaladda laascaanood iyo sidoo kale xabad joojinta ay ku dhawaaqday somalilan golaha aqalka sare oo maanta iyo akhrinta koowaada marsiiyi hindisharciyada korontada iyo ka nabad sugidda ee horey loo horgeeyey hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliya oo maantay saddex diyaaradood oo wada raashin iyo dawo ka dejisaday magaalada laascanood ee gobolka sool maxay kulamada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka wada dalka talyaaniga ay muhiim ugu yihiin howlgallada ka dhankaha al-shabaab waa warbixinna aad ku dhagaysan doontaan warka habeen wararka dabaddana waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka maraykanka oo soo riday shay duulaya oo la soo geliyey hawada dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo axad ah taariikhdu ay ku beegan tahay koob iyo tobanka febraayo sanadda laba kun saddex iyo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa iyo warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay dishay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib howlgal qorsheysan oo ay fuliyeen ciidanka dowladda qoraal ka soo baxaya dowladda soomaaliya laguna baahiyey warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ka badan siddeed iyo toban dagaalamo oo al-shabaab ah in lagu dilay howlgal ka dhacay gobolka shabeellaha hoose waxaana sidoo kale dowladdu intaas ay ku dartay in howlgalkaasi oo ahay mid qorsheysan lagu dhaawacay dagaalamayaal kale oo ka tirsan al-shabaab howlgalka ayaa ay dowladdu sheegtay in ciidanka nabad sugidda iyo sidoo kale kuwa saaxiibada caalamiga ah ay ka sameeyeen deegaanka lagu magacaabo sabiid ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo ay sheegtay in howlgalkaasi uu ka dhacaya al-shabaab ayay sheegeen in la beegsaday waa howlgalkana ay dowladdu sheegtay in lagu beegsaday gaari nuuca loo yaqaana dhaynada iyo weliba geedaha hoostooda kuwaasi oo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayeen waxaana sidoo kale dowladdu ay sheegtay in howlgalkaasi uu la fuliyey saakaya aroornimadii hore kaasi oo ahay mid jarmaado ah oo sida ay sheegeen ay doonayeen al-shabaab in ay weerar halkaasi ka qaadaan balse qoraalka dowladda ayaa lagu sheegay in la beegsaday xubnahaasi ka tirsan al-shabaab saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dhammaan xubnihii gaarigaasi saarnaay ee la beegsaday iyo sidoo kale kuwo ku jiray dhulka keynta ah halkaasi lagu dilay waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda soomaaliya laguna sheegay qoraalka ay soo saartay dowladda federaalk soomaaliya howlgalkana ayaa la sheegay inay si gaara u fuliyeen ciidamada nabad sugidda iyo weliba saaxiibada caalamiga ah ee kaalmeeya dowladda soomaaliya horey dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay u sheegtay in howlgallo qorshaysan ay ka fulisay gobolada dalka kuwaasi oo ay tilmaameen in xubno ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgalladii ugu dambeeyey ee laga fuliyey gobolada dalka markana haddii aynu fiirno dhanka iyo somalilan somalilan ayaa mar kale waxa ay ku celisay dhaqangelinta xabad joojin hal dhinaca xili ay burburtay xabad joojintii hore ee horey ugu dhawaaqday xukuumadda somalilan warar ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee somalilan ayaa lagu sheegay in mar kale ay dhaqan gelinayso somalilan xabada joojin hal dhinaca taasi oo ay sheegtay in aysan jiri doonin dagaal ka dhaca laascanooda taasi oo ka dhigan in haatan ay dhaqan gelinayaan xabada joojintan cusub iyadoo la xasuusto in xabada joojintii hore ee horey usoo saartay somalilan ay gebi ahaanba fashilantay kadib markii dagaal khasaaro badan dhaliyey uu ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo ay mar kale ku dagaalameen ciidamada s c iyo sidoo kale militariga somalilan waxaana duqeymo xoogan ay somalilan ka fulisay magaalada laascaanood ee xarunta somalilan iyadoo cisbitaallo iyo sidoo kale goobo kale ay ku sugnaayeen dad shacaba ah ay haleeshay madaafiic ay soo rideen ciidanka somalilan taasi oo muujinaysa in gebi ahaanba ay burburtay xabada joojintii hore ay ku dhawaaqday somalilan isla wararka somalilan ayeyna saaxiibyaal weli ku guda jirnaaye hogaanka gobolada s a c ayaa waxa ay ka hadleen xabad joojintaasi somalilan ee kuga dhawaaqday halkaasi sidoo kalena ay somalilan sheegtay in gebi ahaanba aysan jiri doonin dagaallo halkaasi ka dhaca kadib markii ay ku dhawaaqeen xabada joojin haddaba hogaanka dhaqanka ee s s c ayaa waxa ay ka hadleen arrintaasi iyagoo oo fikirkooda ku aadan xabad joojintaasi halka dhinaca ay soo saartay somalilan ka jawaabay
صدح بلو بسم الله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه اما بعد waxaa kulan aan caadi ahayn isugu yimid golaha sare dhaqanka iyo guddigii saddex iyo soddonka ahaa kulankaasoo looga arrinsanayey war ka soo baxay caynaba oo wasiirada maamulka somalilan ay kaga dhawaaqeen xabad joojin waxaan u malaynayaa haddeer backgroundka waa laga maqlayaa xabad dhacaysa oo magaalada madaafiic lagu soo garaacayo annagu awalba weerar maanan ahayn guryahaygii baanu joognay dadkayagaanu dhex joognay waanu tashanaynay ilaahay hadduu kuu roon yahay weerarku maamulka somalilan buu ka socday holahaa ma tashan karaysaan argagixisaad tihiin ilaahay hadduu kuu roon yahay dalkan iyo dadkan ma lihidine ilaahay hadduu kuu nooga taga waa mahadinaynaa hadday garteen inay iyagu weerar soo ahaayeeno dadkan dhibaataynayeeno ay yidhaahdeen dhibaatadu waa ka joojinaynaa oo xabadda waa ka joojinaynaa waa soo dhoweynaynaa xabad joojin waa soo dhoweynaynaa in aanu danahayaga aanu ku gaadhno si nabadgelyo ah hase yeeshee eh xabad joojintu waa inay dhab noqotaa waa inayan siyaasad noqon waa inayan noqon kumeelgaadh waa inay xaqiiq noqotaa xalay iyadoo maamulka somalilan uu ku dhawaaqay xabad joojin ayaa haddana saaka ay xabada soo rideen ilaahay dukuureen madaafiic ku soo garaaceen magaalada waxaa la yidhi meydkee u dambeeyo waa ka la sii sido cisbitaalka gargaar ee magaalada laascaanood ku yaalla waxaa ku soo dhacay madfac waxaa ku dhintay doctor cabdisalaam muuse siciid adeer waa taana dul maraysa doctor cabdisalaam muuse siciid yaa ku dhintay garaad mukhtaar garaad cali buraale oo halkan fadhiya dariishadiisa xabad baa ku soo dhacday garaad mukhtaar xabadii ma haysaa garaad mukhtaar garaad cali buraale gurigiisa dariishadda dusheeda xabadaasoona lagu yidhi shilka weeye yaa ku soo dhacday iyadoo fiidiyou duubay oo ka hadlayana wuu hayaa baraha bulshadaanu soo dhigi doonnaa waxaanu leenahay walaalahayo walaalayaalow hadday xabad joojintu dhab idinka tahay ciidankan magaaladan aad ku caburinaysaan ilaahay hadduu ku- aad ku duqaynaysaan ilaahay hadduu kuu roon yahay aad ku dhibaataynaysaan dadka ku laynaysaan ka fogeeya ka fogeeya annagu dad isxakamayn karaanu nahay ee, dad ciidankooda u taliyaanu nahay ee, dad ilaahay hadduu kuu roon yahay xabajoojin qaadan kara fulin karana waanu nahay hase yeeshee idinkama muuqato xabajoojintii aad ee, xalay jeediseen ficilkiina kama muuqato oo maanta waxaad soo qorayseen haddana war- ee, ee, cunaya saxaafadiina waxaad ku soo qorayseen waa argagixiso in la iscaayo oo la is een- een maago oo xajiin hadalle xajiin la laysku yidhaahdo iyo in la yidhaahdo een- een- een- een xabajoojin iyo nabadgelyaanu ee, rabnaa isma qabanayso xabadda iyo hadalka xunina waa isku mid haddaan hadalka xumi sii xumayn haddaan hadalka xumi uusan fogeyn ee, waa isku mid ee, warkiinii ku noqda warkiinii ku noqdo laba arrimoodba ugu noqdo waa argagixisana raalligelin ka bixiya ee, ciidankiinana ee, ka saara oo ka fogeeya meesha ciidanka iyaga ay iska gaarayaan
markaana haddii aynu fiirino golaha aqalka sare ayaa maantay waxaa akhrinta koowaad ay marsiiyeen hindisha sharciyeedyada korontada iyo sidoo kale kan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo horey ay u ansixiyeen golaha shacabka mahado nuure axmed ayaa ka waramaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cali shacbaan ibraahim oo wehelinaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare mudane cabdulaahi cali xirsi timcade ayaa maanta gudoomiye kalfadhigii labaad kulankiisii tobnaad ee golaha aqalka sare ajendaha kulanka xildhibaanada golaha aqalka sare ayaa maanta ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka korontada qaranka iyo sidoo kale akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka ee badda ee soomaaliya jaamac taqal cabaas iyo wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa sanatarada aqalka sare u faahfaahiyey muhiimadda eh, labadaasi sharci oo ay galuhu hor keeneen adeega koronto taas oo aan furs- taas oo aan ka fursanayn dib u dhiska hanaanka sharci ee suurtagelinaya dowladda kaalin mug leh ka qaadato ee taas oo ee dowladda kaalin mug ah ka qaadato horumarinta lagama maarmaanka u ah suuqa korontada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha iyadoo ka duuleysa mas-uuliyadda saaran waxay hayaan dheer u gashay hawshaas taas oo ka soo bilaabatay meelmarinta siyaasadda tamarta qaranka iyo diyaarinta qorshaha guud ee xoogga korontada la tashiyo ballaaran oo aan ka yeelanay dowladaha xubna aan la yeelanay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka shirkadaha bixiya adeega korontada iyo bulshada rayidka qaybahooda kala duwan ayaa noo suurto geliyey in aan isla qeexno hanaanka maamul iyo midka sharci ee ugu habboon xagga nidaaminta iyo horumarinta suuqa korontada dalka kaas oo hindis sharciyeedka maanta idin hor yaalla uu dhisayo ujeeddada ugu weyn ee uu xaqiijin doono hindisa sharciyeedkan ayaa ah buddhigga aasaaska sharci ee suurtagelin doona jabinta qiimaha korontada iyo ballaarinta helitaanka adeega korontada ee dhammaan dalka wuxuu hordhac u- u noqonayaa mashaariic baaxad leh oo ay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha gacanta ku hayso kuwaas oo dib loogu dhisayo kaabayaasha korontada dalka hindis sharciyeedkan ayaa noqon doona dhaxal qaran maadaama ay saameyntiisu taaban doonto guri iyo goob walba oo soomaaliyeed qayb li- libaax qayb libaaxna uu ka qaadan doono soo kabashada waaxyaha dhaqaale ee dalka oo ay caqabad weyn ka tahay ee caqabad weyn ku tahay maanta in aysan heli karin koronto qiimaheeda la goyn karo faa'iidada sharcigan uu leeyahay waa in lala xisaabtami karo hay-adda qodobada ugu muhiimsan ee sharciga la tilmaamaya waxaa ka mid a in qofka aanay hay-addu hayn karin muddo ka badan siddeed iyo afartan saacadood labo inay hay-addu qofna xidhi karin waran maxkamadeed la-aantiisa saddex hay-addu ma yeelan karto xasbiyo ama jeelal qarsoodiya oo ay dadka ku xidho qodobadani waa kuwii ku suntanaa tacadiyadii lagu geystay magaca hay-adda sidaasi darteed ayaa sharciga loogu cadeeyey ayaa sharciga loogu caddeeyey in laga saaray si aada ugu xisaabtamtaan idinka iyo shacabka soomaaliyeedba waxaan iga codsanayaa inaad sharcigan siisaan kalsoonidiina si u noqdo mid dhaqan gala oo hay-hadduna ku shaqayso laguna lagulana xisaabtami karo waxaa kaloo indiga codsanayaa maadaama sharcigani soo maray wax kabedel badan idinkuna aad tihiin kaalintii saddexaad inaad noo fududaysaan ansixintiisa si uu noqdo mid haysta kalsoonida labada gole madaxweynuhuna u saxeexo si ay hay-addu usii wadato una labalaabto dagaalka lagula jiro khawaarijta oo ay kaalin aada u muhiima uga jirto hay-adda nabad sugurda iyo sidoorka qaranka waa hay-ad federaalia ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cali shacbaan ibraahim oo maanta kulanka shir gudoominaya xildhibaanada ayaa faray guddiyada golaha ee shaqadaasi labadaasi sharci u xil saaran inay la wareegaan sharciyadaasna ka soo shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan
mudanayaal maanta sharciga intaasi ku saabsanaa jidaheenna koleyna waxay ahayd inaan sharciga la wareegno oo lasoo akriyo buwaagta la furo si fiican loo soo akriyo wixii su-aalo laga qabana kolleyna waxay imaanayaan akrinta labaad ay imaanayaan taas marka shirkiina wuu noo xiran yahay maalin wanaagsan
hay-adda maareynta iyo musiibooyinka soomaaliya ayaa maantay saddex diyaaradood oo wada raashin iyo dawooyin u dirtay magaalada laascanood ee gobolka sool waryaheena maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa ka waramaya hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa maanta diyaarada wada shixnado isugu jira raashin iyo dawo u dirtay mar kale magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo ay ka socdaan dagaalo maalintii lixaad galay oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo dadka deegaanka diyaaradahan ayaa gaaraya ilaa iyo saddex diyaarad waxaana ay ka degayaan magaalada garoowe iyadoo gurmadkan loo sii gudbin doono magaalada laascanood iyo deegaanada ku dhow oo colaadaha halkaasi ka jira bulshadii ku nooleed saameyn ay u geysteen agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane cabdirashiid maxamuud xasan ayaa ka warbixiyay gargaarka maanta hay-adda u dirtay magaalada madaxda gobolka sool
taagannahay garoonka weyn aadan cadde waxaan diraynay oo ayaamahan aan ka shaqaynaynay annagoo ah hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaan ka shaqaynaynay sidii loo caawin lahaa dadkii ku soo waxyaaloobay dagaalkii ka socday magaalada laascaanood horey waxaan u dirnay laba diyaaradoodoo daawo ah oo aan ka dejinnay garoowe diyaarad waxaan ku soo qaadnay dhaawacii dadkii meeshaas dhibta ku gaadhay waxaa lagu dabiibayaa cusbitaallada waaweyn ee magaalada muqdisho caasimadda madiina iyo digfeer maanta waxaan diraynaa saddex diyaaradood oo aan u dirayno garoowe saddexdaa diyaaradood waxa ay wadaan laba diyaaradoodoo ka mida waxay wadaan gargaar raashin ah diyaaradna daawo ayay waddaa iyo agabka caafimaadka ah sidaa awgeed way naga go'an tahay wakhti kasta inaan u gargaarno shacabkayga soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca haayadda maaraynta musiibooyinka qaranka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay naga dhegaysanayaan wayna garab taagannahay wayna la shaqaynaynaa insha allah haddii ilaaha yidhaaho gurmadku wuu sii socon doonaa intaa ma ahaan doono ilaa hadda shaqada intaan bilownay diyaaraddii shanaad ayaan maraynaa oo aan u dirno gargaar dadkaas dhibaatadu kaga dhacday magaalada laascaanood waxaan ka shaqaynaynaa ugurmashadooda daawadooda raashinkooda in iyaga laftooda la soo qaado waa naga go'an tahay wakhti kasta shacabkayga soomaaliyeed inaan u gargaarno waxaan bartaan uga mahadnaqayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda annagoo ku shaqaynayna amarkooda iyo awaamirtooda hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa tan iyo markii ay colaaddani ka bilaabatay laascanood waxa ay u dirtay ilaa iyo shan diyaarad oo sida dawooyin iyo raashiin waxaana xusid mudan in siddeed iyo toban ka mid a dadka dhaawacyada culus ka soo gaarin dagaaladaasi ay hadda maareynta masiibooyinku ay muqdisho soo gaarsiisay si aad ugu adeegato
gudahaana dhegeystayaal warkii habeen eed raadiyaha dalsan kala socoteen intaas ayaynu kusoo gabagabeyneynaa cidda wararka iyagu seegaan waxay dibka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan com
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel